Amaale Cabdulaahi Cali oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Beledweyne ayaa wax barta carruurta yaryar ee ay dhashay iyo kuwa kale oo deriskala ah xaafadeeda. Amaale ayaa carruurtan barta Soomaaliga, xisaabta iyo farqurxinta si ay u soo saarto arday aqoon leh ka hor inta ay tegin iskuulka. Amaale Cabdulaahi Cali oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay barto carruurta iyo waxyaabaha ku dhaliyay shaqadan.
Waxaan ahay hooyo ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ilmaha yaryariska aan waxaan u ahay maclimad yar oo xaafada dhexdeeda aan iskool ugu haya waxaan ka dhisaa sida af Soomaaliga oo kale, xisaabta oo kale, farqurxinta oo kale si ay markii ay weynaadaan ama heer iskool ay gaaraan ay hadhow waxyaabo badan imtixaanka ugu dhicin ee ay heer fiican ay u fariistaan oo kale. Waxaa igu dhaliyay inaan xaafadda wax aan ku baro ilmaha dugsiga way yaryar yihiin dugsi iyo iskool iskuma keeni karaan hadda waxay taagan yihiin heerka dugsiga marka waxaan ka dhisayaa aqoonta aqoonta hoosaan hadda ka dhisayaa markii ay hadhow ay weynaadaan oo kale inay heer sare ay ka gaaraan ay iskoolaadka oo kale markay tagaan inay meelo fiican ay ka fadhiistaan ayagoo dhisan oo too waxooda maadigooda iyo waxooda dhanba ka dhisan inay tagaan marka hooyo kastoo soomaaliyeedna waa hooyo waxaa waaye bulsho wax baratay marka inay ilmahooda ku tarbiyeeyaan ayago ay macalimadda guriga ay u noqdaan si ay hodhow ilmahooda ay meelo sare ay u gaaraan dhanka kale qaar ka mid ah carruurta yaryar ee wax barta ayaa u mahad celiyey waxaa wax la barto oo amal waxiina bartaa soomaali xisaab farqurxin hooyo way mahadsan waxaa ka mid tahay ilmaha ee barta hooye amal hooye amal way mahadsan tahay waxayna bartaa xisaab iyo soomaali farqurxin hooye amal way mahadsan tahay waxaan ka mid ahay ilmaha ee barta hooye amal hooye amal waxayna bartaa xisaab soomaali farqurxin hooye amal waa mahadsan hooyooyinka soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaata in carruurta ay ka dhisaan aqoontooda si markay tagaan goobahooda waxbarasho ay u galaan kaalmaha hore